بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله والدليل من السنة دليلك sunnada ka ahaaday oo daliilka u ah maraatibtii islaamka xadiidu jibriila waa xadiidkii jibriil ee almashhuur almashhuuru ee caanka ahaa can cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi cumar baynamaa naxnu xilli juluusun aannahay kuwa fafadhiya cinda nabiyi sala allahu calayh wasalam nabi maxamed agtiisa id waqti alaca uu soo baxay calaynaa dusheenna rajulun ninaa ku soo baxay ninkaasoo shadiidu bayaadi thiyaabi caddaanta dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay shadiidu sawaadi shacri tintiisa madowgeedu uu daran yahay laa yuraa aan la arkaynin calayhi dushiisa ninka aharu safari raad safar aan lagu arkaynin walaa yacrifuhu uusa garanaynin uusa aqoonin minaa xaalu xaggeenna ka ahaaday axadun qof xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam fa asnada waa tiiriya rukbatayhi labadiisii jilbood ilaa rukbatayhi nabiga labadiisa jilbood u tiiriya calayhi salaatu wasalaam wa wadaca waa dhigay kafayhi labadiisa calaacalood calaa fakhidayhi labadiisa booluu dul saaray wa qaala wuxuuna yidhi yaa muxammadu muxammadow akhbirnii ii sheeg can ilislaami islaamka wax iiga sheeg qaala wuxuu yidhi nabigu an tashhada an laa ilaaha ila allaahu islaamku waa inaad ka markhaati kacdo ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin alla maahane wa anna muxamedan nabi maxamedna rasuulullaahi rasuulka alle inuu yahay wa tuqiima salaata salaadana aad ogto tukato wa tu'tiya zakaata sakadana aad bixido wa tasuuma ramadaana bisha ramadaanna aad soonto wa taxuja albayta baytka ilaahayna aad xajido in istatacta haddaad awooddo ilayhi baydka xaggiisa sabiilan xagga dhabbaha fa qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta runaad sheegtay facajibnaa lahu ninkii waa la yaabnay yas'aluhu nabiga waa weydiinaa wayusadiquhu waana u rumaynaa qaala wuxuu yidhi ninkii fa akhbirnii can aliimaani iimaanka wax iga sheeg qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaanku an tu'mina billaah alla inaad rumaydo waay wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa iyo wa kutubihi iyo wa rusulihi iyo walyowmi alaakhiri owatumina aad rumaydo bilqadari khayrihi wa sharih qaala wuxuu yidhi ninkii haddana sadaqta runaad sheegtay qaala wuxuu yidhi faakbirnii iiga sheeg can ilixsaani ixsaanka wax iiga sheeg qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam an tacbud allaha ixsaanku waa inaad alla caabuddo kaannaka taraahu sidii adoo alla arkaayo kale fain lam takun taraahu haddaad alla arkaynin fainahu ilaahay yaraaka asaa ku arkaaya qaala wuxuu yidhi ninkii faakbirnii iiga waran can isaacati saacadda iiga waran iyo qiyaamaha qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam malmas-uulu ma ahaanin midka la weydiinaayo canhaa saacadda wax laga weydiinaayo biaclama mid ka og mina saa'ili midka wax weydiinaa qaala wuxuu yidhi ninkii fa akhbirnii iiga waran oo iiga sheeg wax can amaaraatihaa calaamadaheeda saacadda qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam an talida alamatu addoontu waa inay dhasho rabbatahaa tii iska leheed wa an tara alxufaata waa inaad aragto kuwii xagaha caddaa alcuraata cayrta alcuraata qaawnaadhe alcaalata cayrta ahaa ricaa'a ashaa'i arijirayaasha ahaa oo yatataawaluuna dhirir iskugu faantama fi lbunyaani dhismaha dhexdiisa qaala wuxuu yidhi saxaabigii famadaa ninkii waa tegey falabitnaa waxaan joognay meliyan waqti dheer faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysaa ma taqaanaa man isaa'ilu ka wax weydiinaayay ma taqaanaa qulnaa waxaan nidhi allaahu alla iyo warasuuluhu ayaa aclamu og qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haadaa kani jibriilu waa jibriil ataakum waa idiin yimid yucallimukum asagoo idin baraya amra diinikum diintiinna amarkeeda ama diinakum diintiinna idin baraya waayahay waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii al-usuul alaaa lilimaam maxamed cabdilwahaab almajdi raxmatullah calayhi gaar ahaan asalkii labaad gebagabadiisii iyo maraatibtii diinta saddexdeedii qaybood faahfaahinteedu wixii ku saabsanaa waxaan soo marnay in diinta maraatibteedu ay saddex tahay kow alislaamu labo aliimaanu saddex alixsaanu mid walba oo ka midan inuu arkaan lahaa islaamku inuu lahaa shan rugni oo ah shahaadateynka iyo salaada iyo soonka iyo sekada iyo xajka iimaankuna uu lahaa lix rugni ilaahayoo la rumeeyo malaa'igtiisoo la rumeeyo kutubtiisoo la rumeeyo rususha ilaahayoo la rumeeyo maalinta qiyaamaoo la rumeeyo qadarka khayrkiisa iyo shartiisaoo la rumeeyo ixsaankuna wuxuu lahaa hal rugniyuu ahaa wuxuuna ahaa inaad alla u caabudo sida adoo hee aan la arkaayo haddaan adugu aan la arkayna isagaa ku arkaayo waxaana soo marnay axwaashaas iyo ashyaadaas mid walba oo ka mida daliilkiisii oo kitaabka qur-aanka ka mida aan soo marnay waxaa noo dhima dliilkii sunnada ahaa daliilkii sunnada ahaa sheega haddii daliil kitaabka ilaaheeya loo keeno ama aaya min aayaati illaahi loo deliishadu waa ku filan tahay xadiis axaadiista nabiga ka midu waa ku filan yahay laakiin haddana waa laysku xoojiyaa oo waa loo badsiyaa adilada masalada keligeeda haddii adilo badan kusoo aroortay waa la sheegaa shiikhu marka daliil sunnahan sheegaha yidhi wadaliilu min asunnati sunnada waxaa wadaliilu daliilka maraatibta islaamka u daliilka oo min asunnati sunnada ka mid ah xadiiu jibriila almashhuuru waa xadiiskii jibriil oo mashhuurka ahaa caanka ahaa saddexduba xadiiskaana ku wada jiraan can cumar ibn khaaab xadiiskaana maqa jeerna soo maray dhowr marowna soo maray xadiiskan laba mar anaaba hubaba marka saddexaadna waa goorma arbiciinkii iyo mukhtaarka waa kii saddexaadee horey labadaasa noo soo martay labadana waa laga baxaan u malayna labadana waa laga baxay waana la sharaxay marka axkaamta ankii xadiisku ku dhex jirtana kitaabka hore waa ugu soo marna kan laftirkiisa marka xadiisku maanta waa akrin waa dulmarid wa xadiisku waa dulmarid wax yaraa laga taataabaa can cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi baynamaa naxnu juluusun xilli aan fafadhinno cinda rasuuli cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga agtiisa xilli aanah kuwa fafadhiya id waqti alaca soo baxay waxaa soo baxay calayna dusheenna rajulun ninaaba soo baxay nabi maxamed anagoo agtiisa joogna ayaaba nagu soo baxay nagu soo baxay maxaa laga wadaa ninaaba yimidba ninaan meelaan laga malaysayn ka yimid ninkaasoo shadiidu bayaadi iyaabi dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay oo aad u dharcadcad ninkaasoo dharkiisu cadcadya caddaanta dharkuna ay dardaran tahay welihi oo aad dharkiisu ifaayo shadiidu sawaadi shacri tinta madowgeeda na ay daran tahay tinta madowgeeduna uu daran yahay ninkaasoo laa yuraa aan la arkaynin calayhi dushiisa aharu safari waxa helaha safaru kama muuqdaan safar kama muuqdo saa safar uga muuqan ninkaan tintiisu waa madowda hadduu safar ka yimaadana waa booroobilahe tintiisu dharkiisuna waa xuf cadi waayo waa bulcad waa cadcadya haddii uu boor aduu ka imaa lahay safar ka imaa lahaana dharku waa usu qoobi laha waa jactadi lahaa lakiin dharkii saas maaha walaa yacrifuhu mana yaqaano minaa xaalu xaggeenna ka ahaaday axadun axadna ma yaqaan waa ninku reer beledka maaha reer beledka maaha nin beled ka yimid maahan oo qof annaga nagamidu ma garanayso ninkiina nin safar ka muuqda maaha wax la yaab lowa xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayh wasalama ilaa ninkii nabiga xaggiisa ugu fadhiistay faasnada rukbatayhi nabigu ku tiiri ninkii faasnada waa tiiriyey ninkii rugbatahi labadiisa jilib ilaa rugbatahi nabiga labadiisa jilib oo ku tiiriyey calayh isalaatu wasalaam nabigu ma ahanayn in waardiye bannaanka u joogaan oo qofkii timaada loo hor istaago ha la celaa ma ahanayn calayh isalaatu wasalaam qofkii timaaddaa u imaanaysa ninkii yimaadaa waa soo abaarayay naagtii timaadaahuna nabiga waa soo abaaraysa calayh isalaatu wasalaam gabadhii iyadoo qabriga canugkeedoo dhintay qabrigiisa ka dul ooye nabigu yimid calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay ka cabsee sabar markaasi waxay ku tihi ilayka canii fa innaka lam tusab bimusiibatii waxa ugu dhacay kuguma dhicina iga tagay tiri gabadhu waa murugaysan tahay laakiin ma ogeyna nabigi yihin wax la hadlaa waanu maqasho maahan markaas lama kulmin hadda ka hor waa ka tegay nabigu calayh isalaatu wasalaam markuu tegaa la yidhi ninkii saas aad tidhi nabi maxamed oo ahaa tii ku dhacay kanaa uga badna uga weynaatay midaana uga weynaatay tii hore wiilka dhimashadiisa ah iyo canuga dhimashadiisa tanaa uga daraatay nabigaan ka daba kacay tii waxaan u tegi tiri nabigoon albaabkiisa la taagnayn calayhi salaatu wasalaam oon bawaab lahayn kadibna nabiga u galay waxaan irigi tiri nabi ilahay kumaan aqoonin markaasaa nabigu muxuu yidhi inama asabru cinda asadmati اluulaa sabarku wuxuu marka loo baahan yahay markaanoo kale maaha waa marka koobaad musiibadu ku hirtido waay marka masaabada qacda koobaada waxaa lagaa rabaa inaad inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun tiraa marka gabadhaasuna nabiga u tagtay bawaabna ma helin ninkanna waa kan saxaabadii la joogto kasoo gudbay nabiga u yimid faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi ku tiiriyey wawadaca waa dhigay kafayhi labadiisa calaacarood calaa fakidayhi labadiisa bowdow dul saaray ninkii socday bowdooyinkiisiiyo labadiisa calaacalood dul saaray ama labadiisa calaacaloodow bowdooyinkii nabiga calayh salaatu wasalaam dul saaray wa qaala wuxuuna yidhi yaa muxamedu muxamedow ahbirnii ii sheeg can ilislaami islaamka wax iga sheeg islaamnimada wax iga sheeg qaala wuxuu yihi nabigu an tashhada an laa ilaaha ila allah islaamnimadu waa inaad qirto ood ka markhaati kacdo an laa ilaaha ilah xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allahu alla mahane wa anna muxameda nabi maxamedan rasuulu llahi rasuulka alle inuu yahay ko wa tuqiima salaata salaadana aad oogto oo sidii lagaaga rabay aad u tukato wa tu'tiya zakaata sakadana aad bixido wa tasuuma ramadaana bisha ramadaanna aad soonto wa taxuja albayta beytka ilahayna aad xajido in istatacta haddaad awooddo ilayhi beytka xaggiisa sabiilan dhaba aad awooddo haddaad baydka xaji kartana waa inaad baydka xajido islaamku waa kaas faqaala ninkii wuxuu yidhi sadaqta runaad sheegtay facajibnaa lahu ninkii waa la yaabna yas'aluhu nabiga waxuu weydiinaa wayusadiquhu waana rumaynaa haddana waa rumaynah wuxuu leeyahay waa u rumaynaa runaad sheegto dhaha wax lala yaabana waa tahay nin cusub oon dadku aqoonin oon muslimiinta lagu dhex aqoonin muslimiintuna dad koobanay ahayn waagaas inta nabiga u yimid nabiga su-aalo weydiiye su-aashii jawaabteeda marka la bixiyaba runtaa waaye leh wax la arki jira ma qaala wuxuu yidhi haddana faakbirnii iga warran can iliimaani iimaanka wa iga sheeg qaala wuxuu yihi nabigu an tu'mina billahi iimaanka waa inaad alla rumaydo iimaanku waa inaad alla rumaydo wa malaa'ikatihi iyo malaa'igtiisa iyo kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rususha ilahay inaad rumaydo iyo walyowmi alaakhiri maalinta qiyaama wa tu'mina aad rumaydo bilqadari qadarka aad rumaydo khayrihi khayrkiisa iyo sharrihi aad rumaydo waxaana waa soo marra ashyaadana o dhan waa soo marra sharxeed soo ma qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta runaad sheegtay qaala nabigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam faakbirnii iga warran cani ilixsaani ixsaanka wax iiga sheeg qaala nabigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam ixsaanku an tacbud allaha alla inaad caabudo waayo kaannaka taraahu sidii adoo alla arkaayo kale alla aad u caabudo fain lam takun taraahu haddaada alla arkaynin fainahu ilaahay yaraaka asaga ku arkaaya ixsaankaani ma kii makhluuqa ka dhexeeyaa waa kii ka dhexeeya allah iyo khalqigiisa axsantu qaala wuxuu ihi ninkii faakbirni waaye waxa iga sheeg can isaacati saacadda waxa iga sheeg qiyaamaha waliiga warran goormay dhece goorkay dhece ii sheeg qiyaamuhu goorka bunka la afuufa ii sheeg goorka adduunyada la laaba ii sheeg qaala nabigu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam mal mas-uulu ma ahaanin midka la weydiinaa canhaa qiyaamaha waxaa laga weydiinaa biaclama midka og min asaa'ili midka wax weydiinaa saad u aqoona annaana u aqoon aniguna ma aqaano adiguna hee ma taqaanay saacaddu xilligay dhacee ilaahay waxyaabaha uu laga arkayay ka mid tahay saacadda dhacitaankeeda xilliga uu dhaca malag ma yaqaan nabi ma yaqaan weli ilaahay ma yaqaan jinni ma yaqaan insi kale ma yaqaan allaha yaqaan subxaanahu wa tacaala qaala nabigu qaala ninku wuxuu yidhi faakbirnii can amaaraatiha waayahay calaamadaheeda wax iga sheeg calaamadaha saacadda wax iga sheeg haddaada aqoon saacaddu xilliga ay dhacee calaamado lagu gartay leedahay soo dhowaanteeda iyo dhowaanteede calaamadaas waxay iga sheeg qaala wuxuu yidhi nabigu an talida alamatu addoontu waa inay dhasho rabbatahaa tii ayada barbaarinayso iska laheed sayidadeedii inay dhasho waay wax la yaab la waay wax dabagembisan waay tii ayada iska laheedee dhale canugeedii ayada iska leh canugeeda ayada iskale laba tafsiiroo waaweyn lagu fasiraan niri maalin weyta labadii tafsiir mid kamida maxmed he axsanta waxaa badanaya caasi waalidaynnimadaa badanaysa markaasaa gabadhu hooyadeed sidii addoonteedii ay ula hadleen axsan tan ka labaad tan labaad he lagu kicina jahligaa badanaa waaga hadduu batana maxaa ka dhalana jahmiga laga qaadi maayo laga qaadi maayo laga qaadi maayo ninka jahliga badanaa waxaa marka imaanaya in la gado gabdhihii ay gabdhihii addoommada ahaa oo uurka lahaa ama ilmaha dhalaa la gadaa gabdhihii ilmaha dhalay aa la gadaa in la gadana sharci maaha hadhowdii marka canugii ay dhashay a waxaa hela canugii ay dhashay canugii markay dhashay canugii laga reebtay iyadana suuqaa la geeyey canugii ma aqoon karaa hooyadiisu nuugaya hadii laga wado waagii dambe wuxuu arkay hooyadiisu suuqa joogto oo la gadaa qolo kala gadane isaguna waa xor canugii wuxuu soo gatay duqdiiu soo gatay duqdiina waa addoonsada mana oga inay hooyadii tahay marka waxaa baahay markaas jahliga waa axsanta jahliga waa labadaas arrimoodba waa lagu fasila iyo arrimo kale midda marka hadda waxaa aad u caanbaxsan oo laakiin meel walba taalla caasi waalidaynimada ah aha arrintaan arrin xaqiiqaa wa haddeer gabdhaha guryaha jooga iyo hooyooyinka dhalay yaa taliyaad is leedihin xaqiiqatan markii laga hadlo gabdhahaa taliya waxay rabtay samaydaa cidda meeshay rabtay u rartaa cidda meeshay rabtay u diidaa in loo raro cidda meeshay rabtay u diidaa in loo raro waxaa laga yaaba markiiskaan dad badan oo soo degi lahaa wax hortaago inay yihiin dawcilaha guriga jooga gabdhahaas habartay u diidaayaan maya hooyo baadiye annagu aadi mayno habartii sayn yeelaahay diinna waa rabaa gabadhihiina waa diiday inay dheheen oo maxaa rabtiin maana isku bareefadka inaadna geedaan rabnaa annaga wiilashu sida kaa kacne adnala sida kaana taage markaasi warkeeda yeeli intaas wax ka daranaa jira waa maxay gabadhii muxajabad waayo hooyada ahayd xijaabkeedu jub waayo dhulkau raaracaa meelna loogama jeedo gabadha assalaamu calaykum iyo dad ku salaamtaa gabdhaheeduna waa inamo laakiin maxay sitaan goonnooyin xumoo dabada ku dheggan iyo xijaabyo xumoo magaca xijaabka ah marooyin yaryaroo jirjilicsan ood moodo inay nin iskugu qurxee ay sidataa afku waa gududan yahay tintu waa buusbuusantaha madaxu waa buusbuusan yahay jidkii mare habartii dhashay wadaadaheedu maxajabadaheed waa joogtaa ayadu waa xijaabanta gabadhaada ma xijaabta markii la yidhaahdo maxaan sameeyaa gabadha wariga yeeli maysee dheheen maxaan sameeyaa gabadha wariga yeeli mayse ma badanta ma yarta arrintaas mise waa badanta badan tahay markaasaa markii la yidhaha war gabdhuhu ha xijaabteen aad waxaad arkay oday xididadu kacsan yihiin maxaa dhacay xijaabku wuu ogyahay wanaaggiisa laakiin haddana gabadhaa ka adag markaasuu leeyahay gabadha maxaa laga rabaa ha xijaabka soo xijaaba loo leeyahay aduu macallin iskuulaad tahay macallin dugsiyaad tahay gabadhu sida ay tahay igu dhib qur-aanka xijaabka ficnaankiisa wuu ogyahay habartii dhashay waa xanaaqi ayadoo og xijaabka ficnaantiisa ay xanaaqi maxay la xanaaqi gabadha maxaa xijaabka looga rabaa ay la xanaaqi waa gabadheed iyo dahe waxa dhamay ka xanaaqday waa maxay xijaabka gabadha waa la jecesha oo habeenkii waa duceedaa gabadheedu inay xijaab ku qancdo oo xijaabka qaadato way ku duceeyna way jeceshahay laakiin gabadhaa ka adag gabadhaa ka adag ayadiiya addoona gabadhiiya addoonsatay waa akhru zamaankii markaasi waxay leedahay hooyo maya nooca noocaasaan rabaa oo noorobiyaanka oo fulaanka oo fulaanka oo magacyada khaldan leh aan u baahanahay goonna aan saaseen ma qaato xijaab aan saaseen ma qaato mara aan saaseen ma qaato kaba aan saaseen ma qaato wax kalena ma rabo lacagteedii ay qaaday gabadhii muxajabadda ahayd iyadoo maryaha jiidey markaas wuxuu ku soo gadee waxaa jeemisya mooday ku soo gadee suuqay tegey carooday tegey waa soo gadee way og tahay dharkii gaaladay dharku inuu yahay gabadheedii u keenay oo ku labisay horteeday ku socotaa gabadha idan wadaad waaye waxaan maxaa kalifaas leedihi adoogu waa wadaad gabadha waa wadaad dhashay hooyadu haddana gabadhii saatan u labisay maxaa kalifay waxaa kalifay gabadhii gabadhii wixii waa isbedeleen ayadaa talida guriga ka talida sayidad ayada ah inta guriga joogto waalidkanuna addoomme iyada u yihiin addoomme u yihiin quraacda waxaa laga yaaba haddii ay habartu kari weydo inay habarta ku xanaabaa suurtagala quraacda maa karidid dharkayga maa dhaqdi wax la yaab looga waxaan xusuustaa nin sagaal gabdhood dhalay hadda ka hor nin sagaal gabdhood dhalay oo aan saaxiibba ahayn oo sagaalka gabdhoodba ay inama iyo wax kaagla oo yihiin a wuxuu yidhi maanta waa ku martiqaadaah ninkeen gurigeygan kugu martiqaadaah gurigiisi yaan tegnay raashin meel uu fadhiisiyey waa soo daahay raashinkii ii keenay raashinkii markaan cunayna wuxuu yidhi waxaan kusoo dahay mataqaan kuye oo maxaa kusoo daahay raashinkii aan kariyey anaa raashinka kariyey raashinkii aan kariyey aan gabdhaha u qaybaa yimid gabdhihii anigu aan dhalay aan raashinkii aan kariyey aan u qaybaa yimid anaana raashinka karsho ee soo kulaya raashinkan raashinkan waa macaaya waa fiican yahan raashinkan anaa karshay gabdhahan anaa raashinka u karsho wey dharkan anaa khasaaladda ugu dhaqa waabood sagaal waaye sagaal waaye hebel waa idhihi ma hadda nina saaxiibba aynu aha anaa kulli allah ku kalmeeyane waa dhiban tahay saatan waa dhib keliya allah hawshaan sakhiro allah hawshaan fududeeyo hawlahaas marka waa iska kaana dhex yaallaan gabdhahan la adeejayn oo dharka dhaqda aan la barin dhar qofeed inay dhaqaan iska dhaafi kooda ma dhaqa yaqaanaan inay dhaqdaanna ma rabaan habartaa dhaqe ama adoogaa dhaqa badar kari maayaan mana kari yaqaanaan ayagu ma karsan karaan inay cid kale u kariyaan iska badaaya adoogaa karina ama habartaa karine ama haddii adoogay habartu ay hanti haystaan dad shaqaalaha loo keenaa asaa shaqaalahaas ku karina waxaa laala waxay xilligay rabtay tegi xilligay rabtana waa imaane gabaraa safar ku maqan adoogay gabadhii awal leeyahay habartii gabadhii gabarh saaxiibteeday aad iyo cid aan qaraabo ahayn ama daris waa aan ahayn ay aad waa cid gabadha xaad ugu celi weyday mid cidda oo gabarh socd looma ogola biduuni maxram maxaa saas loo yeelay maya gabadha waa celi weyne isagaa dhalay gabadhii sii waaye uu leeya ma celi karo habartu ma celi karay leedahay war xanaflay ka ilaalaaya wax yaroo xanafle guriga markay soo gala biire iska kacee waa xanaaqsantahay gabadhu markay dadka islaam la joogtana waa faraxsan tahay hooyada markay u timaadana waa bif bif waaye waa wefulifleeda calaa kulli arrintaas alla iska ilaasho alla iska ilaasho gabdhaha marka waalid waalidkaahi gabdhaha waalidkaahu gabdhaha iyagu ay dhaleen waxaa la rabaa inay iyaguna hooyooyin u ekaadaan gabdhuhuna u ekaadaan gabdho la dhalay u ekaadaan amarka qaataan jadwalka loo dejiyo hawsha iyagu ay qabtaan gabadhu hooyadu ay nasato gabadha ku nasato gabadha ku nasato gabadhuna ay hooyada ka amar qaadato wax warku celinayna aysaba samayn maalmahaana waxaa socda kitaabka adulmufradka abwaabtiisa o dhan waa maxay waa birulwaalidayn birulwaalidayinkuna shay muhiima waay qofkana hadduu waalidka isku caasinimo sameeyo adduunyaday ka go'an tahay isaga aakhirada ka hor isagay adduunyada ka go'an tahay aakhirada ka hor wiil iyo gabar intaba wiilasha laftirkoodu ma hufan yihiin asleedii maya waxaan gabdhaha hadda ka wadnaa an talid alamatu rabbatahaadaasaan fiilaynaa mahane ee wiilasha laftirkoodu ma fiicno ma fiicno hay ka fiican yihiin waxaan arkay maalin lood nin odayo isna saaxiib baan nahay marka wuxuu yidhi laba wiiloo kuwiisuu iga warramay oo saaqiday marka cabbaan marka warkii sheegay u yidhi cabdullaahi madaxayga fiiri madaxiisiyaan fiiriyey waa dhambalan yahay waa daqran yahay madaxiisu oo yaa saatan kuu galay wiilkayga ay daqray waa sukay qabteen daqarkaan iga jeexay waa laba wiiloo dhala waa deen waa sukay qabteen daqarkaan iga jeexay ma meel loogu jooga kaas meel loogu joogo intaas wuxuu ugula diraa yidhi salaada tuko salaada tuko waa ciyaalkan yurubta laga keenayba ayagu inkastoo shaag lahayn kuwaan shaag ma leh waxaa yurub inta ku dhashay ku koray oo dhibaato badanaa ka soo qabsatay dhibaato badanaa ka dhacday ilaahay wuxuu ka badbaadiyey waa dad yar waay oo qaarna ka soo baxsadeen qaarna weli jiraan oo ilahay ka badbadiy waa farakutarays laakiin dadkii hallaaw hallaaw dadkii wuxuu leeyahi yidhi maxaa salaadda igu kicinaya salaadda waxaa loo kaxshaa wax muslin ah aniguna muslim mihi oo u leeyihi xamaruu joogaa salaadda maxaad igu kicinaya aniga miyaa muslina muslinaa tukadee intaas wuxuu rabaa wuri inaan ku tago inaan ku tago rabaa marka waa wax isagu markii hore uu abuurtay waay laakiin waxa uu leeyahay hadda maxay u baxeen maxay u dhasheen geedaad abuurtay haddaad tiraa ka xanaaqdo maxaa u dhashay ka waran geeda adaa abuuray waa waraabiday waa xanaaqsan tahay maxaa la xanaaqsan tahay geedkan muxuu soo baxay waxaa ma dhaanto ninkii yurub inta ilma ku dhalay iyo waddankaana dhexdiis ilmihii fasahaadeen maxay u fasahaadeen leh meeshii fasahaadkii adaa ku abuure oo ku waraabsheen ilaahayna badbaadiye calaa kullin an tarid alamatu rabbataha waay gabdhuhu marka gaar ahaan hooyooyinku gabdhaha waxa xifdiya oo tarbiyeya badana hooyooyinka waay iyagaa laga rabaa inay tarbiyeeyaan tarbiyeeyaan markiska hadda aan joognan waxaa la rabaa gabdhaha jooga iyo wiilashu dhammaan meeshu waa meel diin loo soo doontay diinta in lagu wada dhaqmo waxaas dhaqankaas diintana waxaa ka mid a xijaabka xijaabkaa ka mid a xijaabkana in badan hooyooyinka xijaabkoodu waa saxan yahay laakiin meesha cilladdu ka timid waa xaggee waa gabdhaha xijaabkooda waay gabdhaha yararkaa xijaabkooda oo dhallinyarada ah xijaabkooda waay cilladduna meel kale kama jirtee waalidkii ka jirtaa waalidka waxaa la rabaa inuu gabadhan xijaabkeeda xijaab sharciga waafaqsan oo ka dhigo adigu saad alla ku caabudaye gabadhu ilahay in ku caabudaa la rabaa adigiina naartii waad ka cararee waad leedahay anaan ka cararaa oo korkayga waxaan diidaa inaan saaro mara aan sharci ahayn gabadhaadiina waa sidataa marka waxaa la rabaa in dharka saasa gabdhaha laga xareeyo dhar la qaato maaha ee dhar sharciga waafaqsan xijaabka maadog waa laga muxaadareeye xijaab sharciga waafaqsan gabdhaha loo soo gesho gabdhaha loo soo geshaa la rabaa maryooyinkan carwooyinka yaalla ee dumarkaas kale leeyahay ee eestarada lagu magacaabana boqolkiiba meeqa ebera boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddaaba boqolkiiba boqol aysa ahayn waxa waxay la socdaan moodada dambey la so casriga dambey la socdaan waxaa loogu talagalay haddii waddan muslimiin ankee lagu qaadaa in dubay iyo masar iyo lagu qaato meelahaas aa loogu talagalay ganacsatadii waa soo qaadeen waa ay keeneen cid walbana guriga waxaa loo geliyey telefishinaa loo gelshay telefishinkaas dacwo iska joogtaa waayo telefishinkaas waxaa lagala socdaa caalamka sida looga labisto dharkii caalamka laga xayiisyahayey oo gaaladu ay qaadanaysay waxaa la soo saaray waxaa laga soo dhoofiye duway bakaaraa la keenay gabdhaha naga yaqaatay gabdhaha naga yaqaatay maradu waa mara ku dhegan waay gabadha dhagkab ay waa goonno waana ku dhegan tahay goonnooyinka horta masiibo waa dhammaantood noocaasu maxaad waxaas ku falaya hadaad goonna rabta maatolati mara inta soo qaadatid intaa waaroo kugu filan intaad la eg tahay waa dadkoo kale waa weynyihin waa kale dheer yihin waa kale ballaaran yihin inta waaroo kugu filan maatolati wax kugu waasica maatolati maxaa iskugu dhejee waxaan adiga naftaadan uma fiicna sharcanna uma fiicna waxaan kugu dhegani adiga laftirkaada kuma fiicna wax kufeeraha kugu dhegan oodan ka fadhiisan karin oodan ka kici karin sax ma xijaabyada waxaan magac xijaab lagu magacaaba oon magac xijaabahayn tolmadii keliya leh kafiifka ah bacbac ah gabdhaha ku dhegan sax miya waxaas sax ma waxaan gabdhaha ku dhegan ood moodo xoob caara aad moodo ama uun nuuc jileeca ka miduhu uu ku jiro waxaasoo dhan sax maha gabdhuhuna waa yaqaana haddaan la isnatirin xijaabka sharciga waa la yaqaan xijaabka sharciga waa la yaqaan in la yaqaana waxaa daliil u ah hooyadu qaadamee xijaabka gabadha ay siihe farqiga u dhexeeya gabadha iyo hooyada waa maxay midda kale gabadha inanta ah iyo hooyada waayeelka ah labadooda yaa xijaabkooda la rabaa in lasii adkeeyo yaa isleedihiin gabadha in lasii adkeeya la rabaa markaasaa gabadhii la raba in lasii adkeeyo xijaabkeedaad fududayda adigii duqda ahaana xijaab culusaad jubis ku siida gabadhii ishu qabaydana oo dhallinyarada ahayd oo xilligii guurka ku jirtana mara khafiifaad u gelida asaad bannaanka gelin aad bannaanka u saartay marka arrintaasa laga fiirsado waayahay fa akhbirnii can amaaraatiha qaala wuxuu yidhi an talida alamatu addoontu inay dhasho waaye rabbatahaa tii sayidkeeda ahayd oo iska lahayd wa an tara alxufaata inaad aragto kuwii cagaha caddaa alcuraata qaaqaawnaa alcaalata cayrta ahaa ricaa'a ashaa'i arijirayaasha ahaa xoolaha ilaali jiray qowsaarada ahaa oo yatataawaluuna iskugu faantamaa fi lbunyaani dhismaha dhirirkiisa yataaawaluuna dhir iskugu faantamaa fi lbunyaani ah anaa kaa dabaq dheer iyo anaa kaa daar dheer iyo adduunyada iyaga haysta waana caraab asalkoodu rirmiyihi qaala wuxuu yidhi cumar ramadaan ninkii waa tegey falabitnaa waa nagaanay maliyan wati dheeraan joogno waqti dheeraan joogno xadiidka abu hureyre maxaa ku jirtay in nabigu filxaali uu yidhi su-aasha weydiiyey oo yidhi ma taqaani ninkaas cumarna wuxuu leeyahay wakti dheeraan joognay see laysku waafajinaa ay cumar intaa nabigu calayh isalaatu wasalaam goobka uusan ku sheegin ninku wuxuu ahaa a cumar tegey saddex maalmood kadib aysa arkeen nabiga calayh isalaatu wasalaam su-aashaana weydiiyey wuxuu yidhi yaa cumar cumar waa tadigi ma garanaysaa man isaa'ilu ninkii waxna weydiinaaya ninkii waxay weydiinaya ma garanaysa qulnaa waxaan idhi allahu rasuuluhu aclam allahi rasuulkiisaa yaqaana qaala wuxuu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam hada jibriilu jibriil waay kaas jibriil malakuljibriil malakuljibriil iyo malaa'igta ilaahayna ilahay wuxuu awood u siiyey inay suurado kale isku yeelaan haddii alla u idmo malakuljibriilna nabigu wuxuu ugu imaan jiray suurad bini aadam markii laga reebo nabigu intuu la kulmaayaba suurad bini aadam isagoo lahow la kulmaayey markii laga reebo laba xaalo laba marbes mar uu cinda sidrat ilmuntaha uu kula kulmay iyo markii kale maruu samada kula kulmay iyo maruu kula kulmay maka kula kulmay markaas wuxuu arkay isagoo lix boqol oo garab leh waaya qaala yaa cumaru cumarow atadri man isaa'ilu qulnaa allahu rasuulu aclam qaala hada jibriilu jibriil waaye ataakum waa idin yimid yucallimukum asagoo idin bara ya an haddii haddii saas laleeyahay ana la gelina an yucallimakum aan leeyahay ataakum waa idin yimid an yucallimakum ila an yucallimakum uu idin baro laakiin haddeer yucallimakum asagoo idin bara alle amra diinakum amra diinikum diintiinna amarkeeda diintiinna waxay ku saabsanaa isagoo wax diintiina ku saabsan idin baraha uu idin yimid marka su-aalahaas uu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam si nabiguna uga jawaabo su-aalaha dadkuna jawaabta ay uga faa'iidaystaan su-aasha iyo jawaabta ay isweydaarsa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta uga faa'idaystaan الأثم الثالث اليوم بالله بين أركس والله سبحانه وتعالى على وعلم وبالله